kooxo hubaysan ayaa maanta ku dilay agaarka cisbitalka digfeer ee magaalada muqdisho afhayeenkii hore maamulka ximinaya xeeb maxamed cumar hagafey weerarka lagu dilay afhayeenkii hore ayaa yimi kadib markii kooxaha dilka geystay oo watay gaari nooca raaxada ay rasaas wuyeen afhayeenka xilli uu marayey agaarka cisbitalka digfeer dilka maxamed cumar hagafey ayaa qaabka uu u dhacay waxaa v o a uga warramay afhayeenka maamulka galmudug ee xilligan cabdulaahi xaashi faarax roobda-ay oo sidoo kalena ka warbixiyey aqoontii u lahaa marxuumka saacdo ka hor isagoo kasoo baxay mid kamid hoteelada magaalada muqdisho gaari uu isku jaray hortiisa kadibna kooxasaa raacay rasaas ku fureen maxamedna uu halkaas ku geeriyooday mar labaad inaa lilahi wa inaa ilaa raajicuun anigu ku hadlaya magaca maamulka galmudug iyo dhammaan shacabka reer galmudug waxaan taasi tiirahela u diraynaa eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay maxamed cumar hadda waxaan ku suganahay isbitalka madiina magaalada muqdisho halkaas oo daqiiqado kadib aan ku aatayna duaaleedmo afhayeenka maamulka galmudug ayaa sidoo kale sheegay in marxuumka la dilay uu muddooyinkii ugu dambeeyey ku lug lahaa howlaha warbaahinta dalka walaal maxamed waxaan ka aqaanaa maxamed wuxuu ahaa shaksi aad u jecel warbaahinta wuxuuna ahaa aasaasihii idaacadda codka gobolada dhexe oo ilaa iminka ka shaqeysa magaalada cadaado wuxuu kamid ahaa xubnihii aasaasay t v-ga calson guud ahaan wuxuu ahaa shaksi la jecel yahay sheekadiisa iyo hadalkiisa waa gartay goobtan lagu dilay waxaan maqlay inay tahay agaarka isbitalka digfeer cid loo soo qabtay dilkiisa ilaa iminka ma jirtaa cid loo soo qabtay dilkiisa ilaa iminka ma jirto waxaana ka codsanaynaa dowladda dhexe ee soomaaliya in si deg dega sharciga loo horkeeno kooxihii ka dambeeyey dilkiisa baaritaanna lagu sameeyo ma jirto ilaa hadda cid loo soo qabtay oo goobtii waa ay ka baxsadeen waxaanse rajeynaynaa insha allah in la helo kooxdaasi xaqdarada ku dishay maxamed cumar waxaan mar labaad leeyahay ilaahay samar iyo imaan ha ka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay maxamed cumar sidoo kale kooxa hubaysan ayaa maanta weerar ku qaaday gaari uu watay taliye ku-xigeenkii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka xasan dheere waxaana weerarka ku dhaawacmay taliyihii hore ciidanka nisa xasan dheere halka laba ka mida ilaaladii la socotay uu midkood geeriyooday kii kalena uu ku dhaawacmay sida uu v o a u sheegay afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane taliyaha wuu dhaawacmay ilaahay ha caafiyo askartoo watay mid ka midana waa dhintay degmada xamarweyne agaarka bacadlaha ayay arrintaasu ka dhacday ciidamada ammaanka ayaa daba jooga oo baaritaan haaya ayagaana kasoo jawaabaya insha allah haddii laha yidmo marka xasan dheere dhaawac sahlan baa gaaray taliya ku-xigeenkii hore ee hadda nisa ilaahayna ha caafiyo marka ayagaan ka sugaynaa jawaab ammaanku inay ka jawaabaan afhayeene xasan dheere ciidamo ilaala ah ma watay ha ciidamo ilaalaha watay sida aad ku aragteen sawirka baabuurkiisa iyo iyo iyo dhibaatadu markay gaartay dhaawac yaraa gaaray taliyaha askarigiisiina waa dhintay askari kaloo la socdana waa dhaawacmay qaabkaasi wax u dhaceen adag afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in laamaha kala duwan ee amnigu ay iminka wadaan howlgallo iyo baaritaanno lagu baadigoobayo kooxihii ka dambeeyey dhaawaca taliye ku-xigeenkii hore ee ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho